barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington waxaanad kusoo dhawaataan idaacadda duurnimo ee idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa sabti bisha nofembar waa koob iyo toban sanadka laba kun toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobadaad idaacaddeenna duurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan oo marti ay noogu yihiin qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka hadlaya shaqala'aanta iyo waxyaabaha keena in dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan waayaan fursadaha jira ilaa aynu ka gudbayno boontiga ah inay hebel baan ahay iyo boontiga ah anuhoo sidaa soo bartay baan yacni muxuu ahaaye tagsi ma wadayo ama shaqo kale ma qabanayo ama sandaqad ma furayo waxaa kaaga ceeb badan derbi wuu fadhiyaa ninkaas runtii aad baan marka wax looga xumaado oo duurkii duurgiisa aada dhalinta waxaan leeyahay shaqa abuur sameeye
gabagabadana heestaan idinku dhaafi doonno waa tan
xubintii ciyaaraha ayaan sidoo kale idinku haynaa barnaamijka marka horese warkii caalamka
madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka ayaa meel mariyey hadal qoraala oo ku saabsan xaaladda dalka siiriya kaasoo ogolaanaya in sida hadalka loo dhigay aan xal milatari waxba lagaga qaban karin khilaafka ka taagan dalka syriya donald trump iyo valadimir putin ayaa isla ogolaaday hadalkan qoraalka ah kulan gooni ah oo ay ku dhinac qabsadeen kulanka abeg ee ka socda magaalada vietnam waa dalka vietnam mas-uuliyiinta ruushka ah ayaa sheegay in putin iyo trump ay yeesheen wadahadallo ka hor inta aanay gelin sawirwadareed ay ku wada jiraan madaxda ka qaybgalaysa kulankaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka vietnam isagoo la kulmaya hogaamiyaasha dhaqaalaha asia islamarkaasna dardar gelinaya waxaa loogu yeedho american first amaba maraykanku ha ahaado ka koowaad maruu la hadlayay hogaamiyaashaasi trump ayaa ka qaybgelaya shirka sanadlaha iskaashiga dhaqaalaha ee asia pacific kaasoo ka dhacaya magaalada danang sabtida maanta ah shir madaxeedkani waa mid ka mid a dhowr shir madaxeed oo u qorshaysan in madaxweynuhu ka qayb galo inta uu qaaradda asia ku joogo halkaasoo shan dal oo qaaraddaasi ka mid a u booqan doono madaxweynaha maraykanka ayaa jimcihii shalay ka qayb galay soo dhoweynta shir madaxeedkan oo ahayd casho halkaasoo ay isku salaameen ereyna isku weydaarsadeen madaxweynaha ruushka valadimir putin
duhur sabti wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan inala socodsiinaya islamarkaana magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim ee barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa igala qaybgeli doonaa ee maxamed faarax yimini iyo cabdixakiin axmed cismaan oo loo yaqaano lakiman ugu horeyn barnaamijka madasha maanta waxaan uga hadli doonaa saaxiibayaal doorka dhallinyarada ee shaqa la-aan ayay inta badan dhallinyarada ka cabanayaan gudaha magaalada boosaaso maxaa u sababa ayaan barnaamijka uga hadli doonaa waxaan ku hormari doonaa maxamed faarax yemeni oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso islamarkaana ee dalka dibaddiisa wax kusoo bartay dhowaan kusoo laabtay ee magaalada boosaaso ee maxamed kusoo dhowow idaacadda ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu yuusuf waa dhowahay marka hore waxaan aada ugu bogaadinayaa idaacadda v o eda oo markasta u heelan inay bulshada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada ay garab istaagto haddii aan u gudagalo su-aashaad i weydiisay caqabadaha iyo shaqola-aanta ka jirta waddanka ee haysata dhallinyarada runtii waxaan aaminsanahay waddanka shaqooyin waa yaalin oo dadkii shaqola-aan waddanku ma ahan dadka qurbaha ka yimi ama wadanada dibadda wax ku soo bartay ee runtii markay wadanka ku soo laabteen waxyaalo badan bay la soo laabteen dhallinyaradii wadanka markaa weydiisay nin walba wuxuu rabaa inuu shaqo xafiis ama haayad ama teetal sare uu ka helayo uu aado shaqadana taasuu ka fiirinaya haddii uusan taa helin wuxuu door bidayaa qofkii inuu subaxdii soo labisto soo kareemaysto maqaaxi soo fadhiisto uu sheekeeyo kadibna uu laabto haddii aa weydiisay war maxaa kugu dhacna wuxuu kuleeyahay wadanku wax shaqaa ma leh boqol doolar oo maanta haysataa wuxuu kaaga qiimo badan yahay kun doolar aa berri heli doonto waxa maanta jeebkaaga ku jira baa wax ku ah isagao wax ku bilow haddaad hal doolar ku shaqayn kartid maantii waa heli kartid ku maaree noloshaada waxaad u gudbaysaa maalin ka bacdii inaad toban doolar ku shaqayso maalin kaleetana aad boqol doolar ama kun doolar aad ku shaqaysid iyo kasii badan marka waxaan aaminsanahay wadanka shaqala-aani ma jirto laakiin dhallinyaradu qaabkay shaqooyin u abuuran lahaayeen baa ka maqan cabdixakiin axmed cismaan lakimaan adna kusoo dhowo barnaamijka madasha dhallinyarada fikir noocey ay ka qabtaa mushkiladda ay dhallinyaradu inta badan ay uga cabanayaan in shaqala-aan ay dalka jidho yusufow waxaan mahad celinayaa idaacadda v o eda oo barnaamijkan dhallinyarada ka hadlay alaaba qabata run ahaanta haddaan fikirkeyga ka hadlo wadankii dhallinyaradii shaqa waa ka waayeen waxay ku suurta gelisay ama ay ku sababtay inay dhallinyarada intay tahriibto badaha gasho maxaa ahayday taasoona waxay ku sababaysaa inay dhallinyaradii ka tahaajirto dalkeedii oo ay dalal kale aado marka taas waxaa keenaya in shaqooyinkii la ciriirsado oo ay noqdaan nin grabathin oo kale in shaqooyinka ay grabathin noqdaan nin oo dhallinyarada grabathin lagu geeyo marka ninkii shahaadadiisi wato oo isagoo shahaadadiis la fadhiyay derbigiina jooga shaqala-aan oo intaa raadinaya shahaadii lagu soo celinayo waxay ku suurta gelinaysaa inuu tahriibo marka waddankii waxaa ka jirta shaqaa shaqala-aan aada u baahsan sidoo kale haddaan tusaale ahaan usoo qaato dhallinyarada intay gobolkaas tusaale ahaan boosaaas oo kale wax ku barata jaamacadaha boosaaso ka baxda markay jaamacadii dhameeyaan in shaqala-aan baa ku dhacaysa oo shirkadihii markay tagaan nin waxaa laga yaaba inay shaqa ka waayaan nin inay markay waxyaalo badan sameeyaan nin ama research badan sameeyaan shaqooyin doonaan inay shaqa waayaan taas ay ku suurta gelinayso marka dambe inay ka tahriibaan dalka ay ka haajiraan nin marka taasi waxay keenaysaa marka in dhallinyaradii ay ka tahaajirto shaqala-aanna ay ku dhacdo badanaa ee shahaadooyinka iyagoo wata ee derbiyada iska joogaanin meelaha iska fadhiyaanin subaxdii qaaxya kobashiin ka cabaanin shaha ka cabaanin guriga iskaga laabtaanin marka shaqala-aan aad bahasan baa ka jirta waaya cabdixakiin axmed miyaysan jirin in dhallinyaradu mar haddii jaamacadihii ay dhammeeyeen aqoontii ay leeyihiin in ay firfircooni ay sameeyaan ma ahan soo maaha in nin dhallinyaro ah oo jaamacaddii dhameeyey inuu shaqo xafiiseed ama shaqa uhaayadeed u raadiyo soo ma haboon in isaga laftigiisa uu shaqa u samaysto waa haboon tahay taas yuusufow waxaa keenaysa waxaa ninkan markuu jaamacadda dhameeyo wuxuu u baahan yahay inuu tusaale ahaan inuu guursadoo kale inuu sameeyo uu reer yeesho marka wuxuu doonayaa tusaale ahaan reerkiisa iyo dadkiisa meeluu ka bilo inuu durbaba helo marka taasi marka waxay suurto gelinaysaa inuu dhowr jeer wareego ama uu waxwaayo inuu maagdama dhaho dalkan waxba ma yaallin aan iskaga tago aan ka tahriibo aan kaga tago maadaama inta aan ka helayn marka dhallinyaradii waxay aaminsan tahay inaanay maxaa ahday shaqo weyn ay hesho kadibna ay reer iyo adduun iyo yeelato ayba halkaysato marka dhallinyaradu badanaaba ka jirta soomaaliya waxaa ka maqan qodobka ah maxaa saburaad oo kale in qofku meel lacag badan intuu lacag yar ka shaqeeyo uu saburo kadibna uu lacag weyn si ku gaari lahaa faaidadiis uu dulqaad u yeesho maadaama wax kastoo ay dulqaad u leedahay waa yahay maxamed faarax maxamed faarax in badan baa dalka dibaddiisa ku sugnayd gaar ahaan dalka uganda waxaa jira dhallinyaro badan oo halkaas wax ka baran jiray oo dalkaasi ka tahriibay meel kasta ha joogeen maxaa is leedahay dhallinyaradu ay u tahriibaan maxaase sabab aada oran lahayd adi
walaal runtii dhalintu waxay u tahriibaan majority intooda badani waa yurub waa yurub inay aadaaniin oo yacnii isku soo sawiraan oo keliya qaarkood waa wada aragnay yacni waxay u aadaan barnaamijka inay sawir bigture kusoo galaan facebookyada soo dhigaan wax duruuf ah oo ku kallifaysa ma jirto yacni dadka tahriibaya fast horta anigu waxaan cilladda koowaad saarayaa waalidka waalidkii hooyo ama aabe ama adeer ama abti uu ilmihii la noolaa haddii uu dhaho warshaqaan abuuranayaaye lacag isi ma ogolaanayo laakiin markii ilmihii uu tahriibo oo badda uu maro waxa uu bixinayaa toban kun shan iyo toban kun siddeed iyo toban kun inta la dhaho waa bixinayaa ama ha soo deymiyo ama ha soo ururiyo ama jeebkiisa ha ka shubeen maxaa u diiday markii horeeto inay dhahaanin tobankii kun ee kugu bixi lahayd inaad tahriibtid waxaan kugu siinaynaa waddankaaga adigii yacni maal gasho bisines abuuro isagii maalgeliyaan dhibta taagan waa arrintaas dhalintu inta badan waxay u tahriibaanin dhowr siyaabood qaarkood oo isku qanciya inaysan waddankii aysan shaqo oolayn qaarkood yacni hankaba ay kaga jirto yurub qaarkood markaa la sheekaysatid maanta waxaanay ku leeyihiin waddankii walaal markaanu ku laabanno waxba ma yaalin anoo master dhebel master ah waxaan ku shaqaysan jiray boodho boodho yacni kadib baan shaqadaan helay shan sanaan ku shaqaynayay marka ma joojin karo shaqadaydii si aan u xuso yacni wixaygii kuwaad aan shaqa ka bilaabo waa ninkay ninka soomaaliya maanta jooga oo arday jaamacadeed ah oo raba inuu yacni uu gaari tagsiya wado waa ninkay ninka arday jaamacadeed ka soo baxay oo raba inuu marka hore shaqo yar qabto yacni isagu naftiisa yacni ku filan sandaqad yar furto wax kale furto kadibna uu uga gudbo shaqooyin kaleeto oo ku doondoonto tanna weji ay ku noqoto marka walaal waddanka waxaa u diidaya dhalintii hankii oo yacni sarreeya yacni nin walba wuxuu ku leeyahay anoo jaamacad ka imi anoo nin dhallinyaro ah miyaan samayn karaa inaan waxyaalaha yacni meel fadhiisto nin walba xafiis buu fiirsanayaa xafiisyadii dadkii ma wada qaadan abuur shaqo xafiis oo lagu samayn karo cabdixakiin baa gacanta taagaya cabdixakiin maxamed waa aragtaa eedda inta badan waxa uu saaray edhallinyarada waxa uu sheegay in fursado badan shaqo ay dalka ka jiraan maxaa odhan lahayd aad iyo u mahadsan yahay saaxiibkay maxamed maxamed dhaliishu ii soo jeediyey ama eed soo saaray haddaan ka hadlo maxamed hadda wuxuu ka soo bartay dalka uganda wuxuu ka soo bartay waa arday soomaaliyeed maantay dalkiisa soomaaliya soo aaday welina uu shaqo waxa laga yaba inaanu gacanta ku hayn ama uu helin marka taas isagoo haddeer tusaale ahaan hadduu isagoo shahaadadiisiiyo wixiis wato u meel la tago waxaa laga yaabaa hankiisu shaqa aan ku filnay inuu helo taasina inay xoogaa hoos u dhigto moralkiisa tusaale ahaan hadda maxamed oo kale haddaan xoogaa la kaftamo inuu tagsigoo kale ka bilaabo waxaa laga yaabaa inay xoogaa ku adkaato ay tidhaahdo siduu tusaale ahaan dhallinyaradii hore baba halkeed ha taasoo kale waa dhici kartaa maxaa ahayday midda kale ee dhallinyaradii waa buuxdaa dalka dibaddiisa ka timi oo waa joogtaa oo maqaxyii bay fadhiyaan koobashiin ka cabayaanin iyo kambaalo wax kusoo bartay suudaan wax kusoo bartay walow ay kuleeyihiin haddana dhallinyarada kale ku dhiirigelinayaan warniyow dalka annagaa ka nimiyo waxaa ahayday waxbarashadin annagaa weli gacanta ku hayne waxyaala kale iska bilaawo iska daayo waxbarashada xataa ka dhaqaaq inay leeyihiin marka saasaan uga jawaaba waa tahay maxamed waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka dibaddiisa ku sugan waxa ay inta badan rofesora waxaa jira baabuurta ee tagsiyada kaxeeya waxaa jira kuwa qaarkood shaqooyinka fudud qabta marka dhallinyarada maxaa u diidaa in shaqooyinkaasi qabtaan waxyaalaha u diidaya dhallinyarada inay shaqooyinkaas qabtaan sidaan hore uu sheegay yacni dhowr arrimood baa hortaagan kow soomaalideeni oo isla weyn yacni dadka waddanka jooga oo qab uu ku jiro labo iyagoo la leeyahay yacni ku jirto nidaamkan ah ma inay hebel baa wadaya isagoo tagsi wadaya yacni oo intaas lacag laga bixinaya tagsiga ninka wadaa waa lacag yacni wuu qaadaya lacag buu samaynaya waddankii waxbuu soo gelinaya runtii waa waxyaalo aada looga xumaado goobaha shaqooyinka tan kaleeto qofkii hadduu calafkiisa uu sugayo waa wax meesheeda yacni runtii soomaaliya markaan imaanayay yacni waxaan u imi inaan waddankayga wax taro inaan dalkayga wax taro inaan ummaddaydii wax baro yacni waddanka markaan kusoo laabtay yani alxamdulilah maanta hadda waa shaqeeya waxaan kaloo bilaabay inaan dadkayga wax baro oo bare noqdo cilmigii aan ku maqnaa aan yacni dadkii ku soo celiyo dhalinta soomaaliyeed waxaan leeyahay aamina waddankiina aamina inaad tihiin awoodda koowaad ee waddankiina aamina in waddanka soomaaliya ay shaqooyin badan yahan isweydii boqol shaqo boqol shaqo baa waddanka taal laakiin u baahan inaxanibayso qaabkii ah yacni inay hebel ano ah ilaa aynu ka gudbayno boontiga ah inay hebel baan ahay iyo boontiga ah anoo sidaa soo bartay baan yacni muxuu ahaaye tagsi ma wadayo ama shaqo kale ma qabanayo ama sandaqad ma furayo waxaa kaaga ceeb badan derbi buu fadhiyaa ninkaas runtii aad baan marka wax looga xumaado qaarkood way jiraan oo waddamada dibadda wax ku soo bartay waddanku weli ma uusan helin waa waddan runtii dagaalo badan soo galeen weliba waa soo kabanaya barnaamijka madasha dhalinyarada qaybihii ugu dambeeyey ee idaacadda v o a ayaan isla soo gaarnay akhyaartana dhegeysanaysahay cabdixakiin axmed cismaan waxaa jira fursado badan si hadaayi hore kuugu sheegaba dhalinyaradu ay qaban karaan waxaa jira tusaaleahaan oo kale hadda meeshaan fadhino barnaamij ku qaadayno nin dhalinyaro aan la sheekaystay oo cabitaanka shiida habeenka wuxuu qaataa shan iyo toban dollar bil haddii lagu dhuftana waa afar boqol iyo konton dollar wey ninka dhalinyarada ah ee waxbartay ee aqoonta leh maxaa u diidaya in lacag intaa la-eeg uu shaqaysto oo uu qaato habeenkii waxaa laga yaabaa xataa qaar dhalinyarada kale ee xafiisyada fadhiya inaysan intaa qaadan maxaa adigu taas uga jawaabi leh yuusufow aad ba u mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay taa waxaan kaga jawaabi lahaa dhalinyaradii meesha joogtay magaalada joogtay waxbay oo waxbartay oo jaamacadaha soo bartay waxay aamineen tusaale ahaan ninka ay sheegtay hadeer kale cabitaanka oo kale waxay aamineen haddii cabitaankii tusaale ahaan kalluunkii bariiskii la gegeeyo meheriyadii kafeteriyada waxay aamineen haddii taa ka shaqeeyaanin in ay ka faanaanin oo dhahaanin heblaayo tusaale ahaan baa nagu arkaysa heblaayo nagu arkaysa maxay ahayday heb- ama in hebel baa ka shaqeeya meeshii caana uu ka noqdo oo dhahalka in hebel baa ka shaqeeya marka waxyaalahaasa ka cabanaya ama ka xiraya inay dhallinyaradii sameeyaan oo ka faanayaan in waayo ninka halkaa fadhiyo la shaqaynaya waa nin da'diisa ah oo dhigiisa oo kale oo dhalinyaro ah isna ah waayo waxa uu iska dhiga tiraya heblaayo arkaysa waayo heblaayo bariis ku sii mayso maanta lacagta intaa leeg ninka heblaayo soo geli mayso marka waxaa looga bixi karaa caqabadaasi inay dhallinyaradii dantooda ay garato ee dantooda u shaqaysato ee maxay ahayday ee aanay istus iyo waxa u shaqaysan inaan si wax u saar lahayn u shaqaystanin maxamed faarax ayaa farta taagay haye maxamed qaybihi ugu dambeeye barnaamijka yuusuf runtii waa aragtaa walaalkii shaqala-aanta hadda jirtay wax boontigii aan ka hadlayey buu taabtay oo ahaa yacni aan ku doodayay dhalintu waxa ka xadidaya waddanka yacni marka hore wuxuu yidhi shaqala-aan baa jirta laakiin waxaan sheegayaa inaysan shaqala-aani jirto ee xadidayso dadkii ee hayso yacni cuqdad nafsiyan ah oo faa yacni haa cuqdad nafsiyana iyo dadkii hayso oo ah yacni ma hebel baa saa samayn kara ma ma anoo sidaana yacni in hebel oo intaa jaamacad laga soo bixinaya waxaa kuu daran inaad derbi fadhiisatid reer derbigood aa maalin walba fadhidid oo yacni waxaan dhallinyarada kula tal waqti kulmis dhallinyarada waxaan kula talinayaa waddankiina wax soo barateen dadkiina wax bara dadkiina ku cesha waxa soo barateen yacni qurbi waxba ma yaalaan xitaa waxaan ku bogaadinayaa dhalinta wax ku baratay qaar baa niyo jabsan waxa ku leeyahay, annagu waddanka wax ku baranay yacni dhalinta wax ku baratay waddanka jaanisyo badan bay haystaan annagu toddoba sanaanu maqnay in toddobadaa sano inaan wax baranno ma ahana jaanis aan ku shaqaysano ma helin laakiin dhalinta waddanka joogta qaarkood waxay helaan iyagoo yacni simister wana inay shaqo bilaabaanin oo hadhow yacni en- en annagii naga jaanis fiicnaadaanin Eh, maxamed faaraxow eh, ma jiraan in dhallinyarada ee wax soo bartay ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay oo magaalada jooga oo siduu sheegay saaxiibkay eh, la kimaan maqaaxiyaha fadhiya duhurkiina guryahooda aada muddo shan saacadood meheradaha fadhiya ma waxaa leedahay dhallinyaradaasi eh, wax la- shaqo la-aan ah oo dalka yaalla ma jiraan aad ba umahadsantaha yuusuf En, runtii waa caqabada taagan dhalinta hadda soo baratay wax ee waddanka dib ugu soo laabtay En, wuxuu ku leeyahay yani waa inaan helaa xafiis sare waa inaan bishii ku bilaabaa yacni master baan ahay kun iyo ka badan waa inaan ku shaqeeya ma suuroobayso waddanka xafiisyada yacni waddanku burbur baynu muddo ku jirnay probabilityga markaa isku eegto dhalinta wax soo baratay iyo shaqooyinka xafiisyadu way kala badan yihiin runtii En, marka dhibta jirta wax waaye dhallinyarada hadda wax soo baratay ayagaan rabin in ay shaqeeyaan baan anigu aaminsanahay waxyaalaha aan soo arkay waxaa ka mid ah, aniga ugandaan ka imid En, uganda waxaa ku arkaysaa dhallinyaro soomaaliyeed oo yacni tagsiilayaal ah dhallinyaro soomaaliyeed oo yacni shaqooyin qabanaya hoose soomaaliya markuu yimi ma qaban karo maxaa marka kaa hortaagan inaad waddan kale ku qabato waddankaaga ku qaban weydo waa waa wax innagiina bahal keenaya oo ah waddankeena kuma qanacsanin in hebel baan ahay qabaa dhibta ina haysato ugu weyn waxa waaye waa qabiilka iyo in hebel qofkii haddii uu waxaa iska saari lahaa wax uu qabsan lahaa waa tahay eh, haye eh, sheekay hayday waxaan rabaa wax yar inaan ka dhaho eh, saaxiibkii maxamed Eh, tusaale ahaan hadda waxaan ka hadlay in dhallinyaradii dalka aanay tagaasi iyo cabitaan iyo wax ka sheedi karin Ah, aanaysan qaban karin shaqadaas laakiin dalkii shisheeye ay kusoo qaban karaanin Eh, markii dalka shisheeye taga dhallinyaradii waxaa ka baxaysa booskii ah heblaayaan shaqaansan jiray inay hebel baan ahay macnihi wuxuu isleeyahay dalaan lagaa aloqoon baa tagtay oo aan cidna kaa garanaynin ba anaa in hebel ba lagaa garanayn Eh, qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka eh, maxaad baaq ah oo dhallinyarada aada u jeedin lahaydeen baaqaan u jeedinaya dhallinyarada waxaa weeye inay waddankooda aaminaan inay ilaahay tala saarsadaan een, waddanka shaqooyin baayaal ee in waddankooda yacni mar kasta ay aaminaaniin oo yidhaahdaan waddankii nimcaa taal een, inay bulshada caalamka ay ka gadaan waddankooda een, waxaan kaleeto waalidka u dirayaa baaq ah dhalinta ha ku khasbinina inay badaha isku hallagaan een, u ogolaada fursado ay shaqo abuur ku samaysan karaan dhalintii waxaan u sheegayaa adduunku maalin yacni sidaa rabtay ma gaarayso maantay marxalad hoose ka soo bilow walaalkay wuxuu igu yidhi gabadhii heblaayo een baa shukaansanaysa haddaa heblaayo maxay kugu falaysa haddaadan shaqaysanba karin yacni runtii waa inaad shaqaysan kartaa oo aad yacni nin wa- nin shaqo ceeb ma laha ama dhagax jabi ama meherad ka shaqee ama bariis kari ama xafiis joog ninka shaqaysanaya waa nin sharaf leh Een, waxaana ugu baaqayaa dhalinta soomaaliyeed inay waddankooda aaminaan meel kastoo ay joogaan waddanka barwaaqaa taal ayagaana ah yacni dadka aayaha waddanka ah dhallinyarada ku dhiirigelinayaa eh, inay eh, shaqooyinkooda iyo howlahooda ay wataanin midda kale waxaan dhiirigelinayaa inay dadku madaxda dalka ay shaqo abuur samayso dhallinyarada soo ururiso eh, dhallinyarada jaamacadaha ka baxa liis loo sameeyo oo shaqo abuur loo sameeyo waayo haddii dhallinyaradii shaqo abuur loo sameeyo eh, waxaa laga yaabaa inay tahriibku yaraado eh, dhallinyarada badan ee soomaaliyiinta ay ku dhimanaysa bahda- eh, badaha dalka shisheeya inay yidhahdaan nin shaqa abuur haddii la sameeyo waxaa kaloo yaraanaya inuu dhallinyaradii ninkii uu dhaho maxay ahayd wax walba uu ka faano meeshii faankii baa ka baxayo dhallinyaradi haddii intii loo sameeyo gooba waxyaalaha xirfadaha lagu barto oo lagu baalkiyo lagaga shaqeeyo waxay yaraanaysa dhallinyaradii inay tahriibto marka anigu waxaan ku baaqi lahaa madaxda dalka inay dhallinyarada u samaysaan nin shaqa abuur maxay ahayde dhallinyarada lasoo ururiyo waxyaalaha badan oo shaqa abuur keeni kara in loo sameyo intaasaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada
aad iyo aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada oo nooga yimid boosaas oo halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna dhinacayo minneabolis iyo xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayay wariyaheenna maxamuud mascad
kulti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo koobka kubadda cagta ee adduunka oo isla reebkiisii uu ka soconayo meelo kala gedisan oo dunida ah ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo adag layskaga hoyimid xulka qaranka swiden ayaa talyaaniga waxa ay kaga badiyeen hal iyo eber oo lugti koowaad lagu ciyaaraya waddanka swiden waxaana lugta labaad la iskugu soo noqon doonaa saddex iyo tobanka bishan iyadoo markaasi lagu kulmi doono waddanka talyaaniga isla sidoo kale habeenkii xalay ahaa waxaa honduras fooda isku daray waddamada australia iyo honduras waxayna labadan dal ku kala tageen eber iyo eber bareejo ah oo waxa goolala iskama aanay dhalin waxayna lugta labaad iskugu soo noqon doonaan bisha nofembar shan iyo tobankeeda iyadoo markaasi waddanka australia lagu kulmi doono new zealand ayaa iyana waxa ay gurigeeda ku martigelisay xalayto xulka qaranka ee beru waxa iyana ay ku kala tageen eber iyo eber labadan dal ayaa iyaguna isku soo noqon doona oo foodes gelin doona shan iyo tobanka bisha nofembar iyadoo markaasi ciddii guusha heshaahay ay u soo gudbi doonto koobka kubadda cagta adduunka oo ruushka lagu qabanayo sanadka labada kun sideed iyo tobanka qaaradda yurub ayaa iyana ka mida meelaha weli loolanka uu ka jiro oo waddamadii la doonayay koobka kubadda cagta adduunka inay ka soo qayb galaan aanay soo bewxinin kaalimahoodii oo afar kaalin ayaa la doonayaa inay halkaasi ka soo gudbaan kulankii talyaaniga iyo sweden waa inagii ka hadalnay laakiin kulamada kale ee dhacay ayaa waxay ahaayeen koroweshiya iyo griiga oo afar iyo hal koroweshiya ay ku soo badisay lugtii koowaad waqooyiga ireland gurigooda lagaga badiyey oo switzerland ayaa hal iyo eber kaga badisay waxaa maanta kulan adag uu dhex mari doonaa wadamada denmark iyo ireland halka maalinta axadda ah oo bishu ay ku beegan tahay labayo tobankana ay lugtoodii labaad isugu soo noqon doonaan wadamada switzerland iyo waqooyiga ireland iyo griiga iyo croatia weliba griigu guuldarro culus ayuu sitaa oo afar iyo hal ayaa lagaga soo badiyay wayna adag tahay inay ka dabaashaan si ay halkaasi ku gaaraan waddanka ruushka oo waxay u baahan yihiin saddex gool iyo waxba inay kaga adkaadaan xulka qaranka ee croatia ireland iyo denmark lugtooda labaad waxa ay wada ciyaari doonaan afar iyo tobanka bisha novembar haddii aan dhinaca kala jaleeco kulamadii saaxiibtinimo ee habeenkii xalay ahaa wadamada dunida qaarkood iskaga hor yimaadeen kulamadii ugu adkaa waxaa ka mid ahaa waddanka jaban iyo brazil oo kulmay waxaana xulka qaranka ee brazil ay ku badiyeen saddex gool iyo hal waxaana golasha u dhaliyey brazil ciyaaryahanada naymar marcelo iyo wiilka da-da yar u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ee gabriel jesus sidoo kale wadamada ingiriiska iyo jarmalka ayaa kulmay waxayna labadaasi dal ku kala baxeen eber iyo eber bareeja oo wax goolo layskama aanay dhalin waxaa xusid mudan in xulka ingiriisku ay gurigooda ku ciyaarayeen isla markaasina ay garoonka soo geliyeen ciyaaryahaano aada u daayar iyadoo macalimiinta jarmalka iyo ingiriisku ay doonayaan inay eegaan bal ciyaartoyda ay doonayaan inay ku shirtagaan sanadka labada kun sideed tobanka marka ruushka la iskugu yimaado weles oo la ciyaaraysay faransiiska waa laga badiyey oo faransiiska labii eber guushu ku raaday ciyaaryahanada grishman iyo juru ayaa goolasha u saxiixay xulka qaranka ee faransiiska dhinaca kalena bortugiiska oo la ciyaarayay waddanka sacuudi arabiya saddex gool iyo waxba ayay kaga badiyeen waxaana xusid mudan kulankaasi in ciyaaryahan christiano ronaldo aanu wax goola u dhalinin kooxdiisa kubadda cagta ee bortugiiska dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadooyda lashimay nabadgel
maxamuud mascade iyo xubinta cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna sidaan horeba idinkugu ballanqaadnay bilowgii idaacaddeenna codka macaan fanaanka cawaalo aadan iyo heestiisa nabaaddiino kusoo dhawaada
heestaasi nabaadiino iyo fanaanka cawaaladan ayaa waxay u dembeeyeen idaacadayda duhurnimo ee dhallinyarada intaaynu dib u kulmi doonno maanta afarta waa anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo bashiir abikaroydna sidaas iyo duhur wanaagsan
صبقى لي يا تهي